imtixaanka sanadkan oo ka dhacayay ilaa boqol iyo lix goobood oo deegaanada puntland islamarkaana ay ka qayb galeen in ku dhow lix iyo toban kun ayaa soo dhammaaday abbaare laba iyo tobankii iyo barkii duhurnimo marqura dhammaan goobihii uu ka soconayey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cali faarax farmayeeri oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo xirmay imtixaanka ayaa sheegay inuu ku dhammaaday sidii ay wasaaradda u qorshaysay imtixaanka isagoo sidoo kalena sharaxay farsamo ahaan sida uu xaalku ahaa
imtixaanka puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii january oo lasoo tiro koobay ardaydii february oo imtixaankii la dejiyey march iyo abril oo imtixaanka daabacadiisu ay socotay iyo xarumihiisi loo diyaarinayey mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo labadii sideed tobankii may aan furnay imtixaanka puntland waxaa ka qayb qaadanaya shan iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo laba arday toban kun sideed boqol siddeetan iyo toddoba arday waxay yihiin ardayda brimariga dhigata gabdhuhuna waxay ka yihiin afar kun afar boqol soddon iyo sagaal shan kun iyo shan waa ardayda secondaryga dhigata gabdhuhuna waxay ka yihiin kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo siddeed guud ahaan gabdhaha imtixaan ka qaybgelaya waxay ahaayeen lix kun saddex boqol labaatan iyo toddobo halka wiilashu ay ka ahaayeen sagaal kun shan boqol lixdan iyo shan iskuullada imtixaanka sanadka ka qaybgelaya waxay ahaayeen brimariga iskuullada brimariga dugsiyada hoose dhexa ah ee gaaray galaaska eidka ah waa laba boqol sagaashan iyo toddoba iskuul ayaa sanadkan imtixaan ka qaybgeliyey waxaana ugu shisheeyey iskuulka la yihahdo bareedo oo caasimadda u jira kun iyo shan boqol iyo konton iyo lix kilomitr dugsiyada sare waxaa ka qaybgelayey siddeetan iyo sideed iskuul guud ahaan iskuullada ka qaybgelaya puntland waxay ahaayeen saddex boqol siddeetan iyo shan iskuul ayaa ka qaybgelaya sanadka imtixaanka oo qayb ka ahaa ilaaliyaasha imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo dadka ka howlgelaya imtixaanka waxay ahaayeen ilaaliyaashu toddoba boqol iyo sagaashan iyo afar ilaaliye kormeerayaasha imtixaanka sida oo imtixaanka mas-uulka koowaad ka ah waxay ahaayeen boqol iyo soddon kormeere securityga imtixaan ka qayb qaadanaya waxay ahaayeen laba boqol iyo lixdan booliis ah gaadiidka ka qayb qaatay imtixaanka inuu gaaro meelihii lagu talagalay kana soo celiyo waxay ahaayeen lixdan iyo saddex gaari agaasimaha guud ayaa sheegay in imtixaanka ay dhinacyada kala duwan ee dowladduba ay ka wada qayb qaateen imtixaanku wuxuu sanadkan ahaa imtixaan runtii aada iyo aada looga qayb qaatay imtixaan wuxuu ahaa runtii ay kaalin ku lahayd dowladdu ugu horreeyay madaxweynuhu imtixaan wuxuu ahaa runtii ay mas-uuliyiinta baarlamaanku kaalin ku lahaayeen imtixaan wuxuu ahaa shacabku kaalin ku lahaa imtixaan wuxuu ahaa mas-uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka jooga kaalin ku lahaayeen imtixaan wuxuu ahaa ay kaalinta koowaad ay qaateen wasaaradda waxbarashadu ay kaalin weyn ka qaadatay oo ay diyaar u ahayd in imtixaankaasu sida u ahaa uu fulo guud ahaantii imtixaankii sanadkan laba kun iyo sideed iyo toban laba kun iyo sagaal iyo toban san dugsiyeedkii ahaa wuxuu kusoo gaboo gaboobay si nabad ah oo aysan ka dhicinin wax dhibaato ah iyo wax howl ah oo runtii ku gaaray si nabad ah ku bilowday si nabad ah ku dhammaaday si nabad ah wasiiru dowlaha waxbarashada puntland cabdulaahi xasan rooble ayaa u mahad celiyey dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay imtixaanka ee muujiyey dadaalkooda waxbarasho waxaan u mahad celinayaa ardayda maanta dhammaysatay imtixaankoodii ama ha ahaadeen kuwii dugsiga dhexe ee fasalada sideed sideedaad ka gudbay ama ha ahaadeen kuwii dugsiga sare ee fasalka labiyo tobnaad ka gudbay oo qolo walba aan leeyahay heerkii hore aada joogteen waad ka gudubteen heer kale oo waxbarashadiinna ayaad u gudubteen ilaahay haydu ku kaalmeeyo hawshii aada soo gudateenna mid wanaagsan bay ahayd si wanaagsan baad uga soo baxdeen hambalyo ayaan idin leehay waxaan iyagoo kale aan hambalyo u diraynaa waalidiintii carruurtaa dhashay oo runtii carruurtoodii meel wanaagsan oo ay aamin ku yihiin oo aan dulmi ka jirin qof walba uu imtixaankiisa ku galay oo aan u rajaynayno dhammaantood inay ku wada guulaystaan iyaga iyo carruurtii ay kusoo tabcayeenba waxaan kaloo u mahadnaqaynaa ilaaliyayaashii imtixaanka ee afar iyo labaatanka saacadood ku dadaalayay in aan imtixaankaasi gacan khaldan ku dhicin ee uu sidii loogu talagalay ku dhaco ardayduna iyagoo ku kalsoon ay ku galaan imtixaanka waxaan iyagana u mahadnaqaynaa heerarkii kala sarreeyey ee ay kormeerayaashu ka mid ahaayeen oo daqiiqad walba dul taagnaa baahida ardayda iyo ilaaliyayaasha iyo xarumaha lagu qabanaya intaba dul taagnaa oo ilaalinayay waxa ay doonayaan in loo qabto dadkaasi mar walbana fulinayay waxaan iyaga laftoodana u mahadnaqaynaa dadkii amniga sugay dhammaantood inta ay leegyihiin ardayda kumanaanka gaaraya imtixaanka usoo dhammaaday duhurnimadii maanta ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ku jiray u diyaargarow arday walba uu ku hiigsanayo kaalin wanaagsan nuux muuse birjeeb v o a garowe